kulankan wuxuu daba joogaa kulan hore oo hoolo loo qabtay bishii agoosto kaasoo aynu isugu keennay qaybtiisa labaad weeye ururada bulshada ee rayidka ee soomaaliya qaybaheeda kala duwan iyo enjiyada dowlad goboleedyada puntland galmudug koonfur galbeed jubbaland jowhar shabeellada dhexe iyo hiiraan iyo gobolka banaadir muhiimadda ugu weyn waxay ahayd siday ugu qaybgeli lahaayeen wacyigelinta dastuurka iyo sidii loo horumarin lahaa arrimaha dastuurka iyay ahayd maarata barnaamijkan muhiimaddiisa iyo sidii ay qayb uga noqon lahayn mustaqbalka arrimaha sida ay maaratay gaar ahaan shirweynaha qaran ee lagu qaban doono ee garowe iyo siday bulshada uga wacyigelin lahayn maadaama wasaaradda iyo waxaa ka wada qaybgalay guddiga dastuurka ee baarlamaanka la socodka baarlamaanka gudoomiyihiisa marwe maryan cariif iyo gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee dibogeysta dastuurka mudane maxamed dahre afrax intaa ujeeddaduna ugu weyn waxay tahay inaan annaga adeegayaal dastuurka ka nahay bulshada rayidka iyo shacbiga soomaaliyeedna ay fikirkoodii ra'yigoodii ka dhiibtaan iyagana qayb ay nagala noqonaan